bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimcaha taariikhdu ay ku astaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha oktoobar sanadda labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dagaallo u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ayaa habeennimadii xalay ahaa ka dhacay duleedka degmada baardheere ee gobolkaasi gado dagaalkan oo ka dhacay halka lagu magacaabo jungal ayaa waxaa la sheegayaa inay ka qayb qaateen diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay dagaalkan hase yeeshee warar ayaa waxa ay sheegayaan in khasaaro badan uu ka dhashay dagaalkaasi al-shabaab iyo ciidamada kenya midna kama hadlin dagaalkan xalay ka dhacay duleedka magaalada baardheer ee gobolka gado ururka al-shabaab ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxay kordhinayeen dagaalada ay kula jiraan ciidamada dowlad amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya waxaana ay kusoo beegmayaan dagaaladan iyadoo lagu wado toddobaadyada soo aadan inay bilowdaan doorashooyinka ka dhacaya dalka soomaaliya madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sheegay in soomaaliya deymaha lagu leeyahay la cafi karo haddii lala yimaado hanaan maaliyadeed oo hufan xasan sheekh maxamuud ayaa hadalkani waxa uu ka sheegay munaasabad xarigga lagaga jarayay dhismaha cusub ee wasaaradda maaliyadda kaasoo muddooyinkii dambe dibudhis uu kaga soconayay xaruntoodii magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay mas-uuliyiinta ka shaqaynaya wasaaradda maaliyadda inay mar walba la yimaadaan shaqo hufan waxauna shaqaalaha sidoo kale ku dhiirageliyey inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan sidii loo heli lahaa kasbashada beesha caalamka iyo in soomaaliya la aamino lagana cafiyo deymaha lagu leeyahay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu tilmaamay in haddii uu sii xoogaysto hanaanka maaliyadeed ee soomaaliya taasi ay suurtagal ka dhigi karto in soomaaliya laga cafiyo deymaha lagu leeyahay haatan waxa uuna sidoo kale tilmaamay in dadaal badan ay u geli doonaan sidai arrintaasi ay ku hirgeli lahaayeen wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii dambe wada qorshayaal ay wax kaga bedelaysa hanaankii hore ee maaliyadeed ee soomaaliya ka jiray ayadoo haatan wax badan laga qabtay dhibaatooyin badan oo ay tabanayeen bulshada soomaaliyeed iyo sidoo kale hay-adaha kala duwan ee dowladda kuwaasoo la xiriiray in dhibaato ay kala kulmaan dhinaca maaliyadda mar waliba oo ay timaado isbedel dhinaca maaliyadda oo ka dhaca gudaha soomaaliya haddii ay noqon lahayd beddelka wasaaradda ama wasiirka iyo sidoo kale xukuumadda markaasi jirta gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa uu sheegay inay ku dadaali doonaan sidii deegaanada qaar ee ay haatan gacanta ku hayaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab looga saari lahaa iyadoo sidoo kalena u sheegay inay bilaabayaan howlgallo ay kaga qaadayaan isbaarooyinka yaalla qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose waxa uu tilmaamay in dhibaatooyin badan lagu hayo bulshada ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose taasoo inta badan ay geysanayaan dad ku libisan dareeska ciidamada dowladda federaalk soomaaliya waxa uuna tilmaamay intaasi si ay kaga hortagaan haatan ay dhaqangeli doonaan la dagaalanka qolyaha dhigta isbaarooyinka waxa uuna sidoo kale tilmaamay inay ku dadaali doonaan sidii looga saari lahaa dhaqdhaqaaqa al-shabaab deegaanada haatan gacanta ay ku hayaan ee ka mid a gobolka shabeellaha hoose oo inta badan ah halka dhibaatooyinka ugu badan ay kala kulmaan bulshada soomaaliyeed marka ay noqoto isbaarooyinka iyo sidoo kale weerarada ku dhufa oo ka dhaqaaq ah oo ka imaanaya dhinaca al-shabaab oo ay ku qaadaan inta badan fariisimada ciidamada dowladda iyo kuwa midooda afrika ee amisom ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha ayaa hoosta ka xaqiiqay in howlgalkan uu yahay mid ayska kaashanayaan ciidamada midooda afrika ee amisom ee ku sugan soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalk oo ay kaabayaan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaas oo u sheegay dhowaan in tababaro loogu soo gebagabeeyey qaybo ka mid a gobolka shabeellaha waa maamulka koonfur galbeed deegaanada uu ka arrimiyo halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer wararka naga soo gaaraya bakool ayaa waxa ay tilmaamayaan inay wadaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhaqdhaqaaqyo ciidano la doonayo in dib gacanta lagu dhigo degmada tioglow ee ka tirsan gobolka bakool halkaasoo dhowaan gacanta ay ku dhigeen dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab gacan ku-dhigista al-shabaab ee deegaanka tioglow ayaa waxaay timid ka gadaal markii ay ciidamada etoobiya ee halkaasi fariisiinka ku lahaa isaga baxeen waxayna taasi keentay in al-shabaab markale dib ay u qabsadaan degmadaasi dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa laga dareemayaa sida aynu wararka ku helayno degmada xudur ay sheegayaan waxaana dhaqdhaqaaqyada wada ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya kuwaasoo isku diyaarinaya mar kale inay dib gacanta ugu dhigaan degmada tiyoglow dhinaca kale wararka naga soo gaaraya tiyoglow ayaa waxa ay sheegayaan in al-shabaaba ay xabsi u taxaabeen tiro dhalinyaro ah iyo sidoo kale dadkii ku dhaqnaa magaalada kuwaasoo ay ku eedeynayaan in wada shaqayn ay la sameeyeen ciidamada etoobiya ee gacanta ku hayay degmadaasi kadib markii al-shabaab kal hore lagala wareegay iyo sidoo kale kuwii farakutiriska ee ka socday dowladda federaalk soomaaliya ee halkaasi joogay al-shabaab ayaa inta badan dhibaatooyin u geysta dadka rayidka ee ku dhaqan deegaanada ay ka baxaan ciidamada amisom iyo kuwa dowladda soomaaliya dadkaasoo ay inta badani ku eedeeyaan in gacansaar ay la lahaayeen ciidamadii kala duwanaa ee halkaasi ka howlgelayay safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi ayaa waxaa la sheegay in albaabada la isugu dhuftay ka gadaal markii ruux ray ruux lagu dilay afaafka hore ee safaaradda waxaana war saxaafadeed ama war lagu qoray beejka safaaradda ay leedahay lagu sheegay in ilaa iyo soddon iyo kowda bishan ay xirnaa doonto safaaradda marka laga reebo fulinta adeegyada ay u baahan yihiin muwaadiniinta maraykanka ah oo si emergency a lagu fulinayo sida lagu sheegay warkaasi safaaradda waxaa sidoo kale ay sheegtay in ay kow iyo soddonka bisha wixii ka dambeeya dib loo furi doono safaaradda magaalada nairobi ee dalka maraykanka inkastoo aan la ogeyn cidda sida dhabtaa kaga dambeysay dilkaasi qorshaysan ee lagu fuliyay afaafka hore ee safaaraddaasi waxaana soconaya haatan baaritaano ku aadan arrintaasi magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliyana waxaa sii kordhaya howlgallada ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ka sameynayaan qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir iyadoona la sheegayo in howlgallada ay yihiin kuwo lagu baacsanayo haraadiga kooxda al-shabaab ee inta badan dilalka qorshaysani ka geysta gudaha caasimada soomaaliya ee muqdisho dowladda soomaaliya ayaa hore u sheegtay inay xakamay doonto dilalka qorshaysan ee laga geysanaya magaalada muqdisho inkastoo beryihii dambe ay sii kordhayeen dilalkaasi ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya ayaa waxaa lagu arkayaa qaybo ka mida degmooyinka gobolka banaadir xilliyada habeenkii ayagoo sameynaya howlgallo ku aadan baaritaano guryaha waxaana inta badan ciidamada ay gacanta ku dhigaan dad u badan dhalinyaro kuwaasoo lala xiriirinayo inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab inkastoo inta badan dhalinyarada gacanta ay ku dhigaan ciidamada dib loo daayo haddana waxaa sii kordhaya howlgallada baaritaanada oo ay iska kaashanayaan ciidamada qaybahooda kala duwan ee soomaalida iyo sidoo kale kuwa midooda afrika ee amisom ee dhinaca booliska kuwaasoo lagu arkayo habeenkii xilliyada qaar gudaha degmooyinka gobolka banaadir waxaana mararka qaar dhacda in la xayiro isu socodka dadka iyo gaadiidka qaybo ka mida degmooyinka gobolka banaadir ciidamada huwanta ee ka waday duqeymaha muusil oo ka tirsan waqooyiga dalkaasi ciraaqna waxaa la sheegayaa in haatan ay bilaabeen in gudaha ay u galaan magaaladaasi kadib in muddo oo ay duqeymo dhanka cirka ah magaalada ku hayeen daacish ayaa dhinacooda waxaa la sheegayaa inay qabsadeen dad rayid ah oo aada u fara badan kuwaasoo ay doonayaan in gaashaan ay kaga dhigtaan sida ay daabacday wakaalada wararka e b oo sheegtay in ay haatan magaalada gudaha u galayaan ciidamada huwanta ah halka daacish ay qorsheynayso in ay gabaad ka dhigato dad rayid ah oo aada u fara badan kuwaasoo ay ka qabatay qaybo ka mida gudaha magaalada muusil muddooyinkii dambe ee dagaaladu ay sii kordhayeen magaaladan oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn dalka ciraaq ayaa haatan waxaa la sheegayaa intooda badan inay gacanta ku hayaan ciidamada huwanta ah ee isbahisanaya ee dagaalka ka dhanka ah kooxda daacish ka wada dalkaasi ciraaqa halka daacish ay qorsheynayso in dadka ay qabsatay haatan ay ka dhigato gabaad ay kaga badbaado duulaanka reer galbeedka warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaa warka idiin akrinaya anigoo ah saaxiibkii maxamed nuur amiin tan iyo intaan marka mar kale dib u kulmayno sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh